wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa xariga ka jirtay ceelbiyood laga hirgeliyey jowhar cabdiqaadir cumar ibraahim ayaa stuudiga igula sugan cabdiqaadir bal ceelbiyoodkan iyo waxaa loogu talagalay haddii aad faahfaahin naga siiso waayahay aadan w aada u mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray ceelbiyood lagu waraabinayo beerta tijaabada ee wasaaradda iyo aqalka cagaaran markaasi greenhouseka ee ku yaala magaalada jowhar ceelkan oo ay wasaaradda beeraha hirgelintiisa ka taageertay hay-adda samafalka ee a c f ayaa waxa uu markaasi kusoo beegmayaa xili ay hoos u dhacday heerka biyaha webiga shabeelle taasoo oo si weyn u saameysay waraabinta beerta cilmi baarista iyo tan tijaabada ee wasaaradda marka mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa sheegay in ceelkan uu kaalin muhiim ah ka qaadan doono sugidda helitaanka biyo joogto ah oo lagu waraabiyo dalagyada beeraleyda ee tijaabada ahaan u beeran islamarkaasina ee kor u qaadi doono waxtarka barnaamijyada horumarinta waxsoo saarka gudaha marka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle waxay sidoo kale markaasi dadaal ku bixineysaa in hay-adaha iyagana ay doorkooda qaataan iyado oo ku cadaadineysa in ay bandhigyo fiican sameeyaan oo ay beeraleyda ku dhiirigeliyaan howlahooda